Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafuray wejiga labaad ee shirka arrimaha dhaqashada xoolaha. Shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah wasiirada xanaanada xoolaha maamul goboleedyada dalka iyo hay'adaha ka shaqeeya xanaanaynta xoolaha. Wasiirka xanaanada xoolaha Koonfur Galbeed Sandheere Maxamed ayaa ka waramaya ahmiyadda shirka.
waxaa farxad ii ah inay maanta ay kasoo qayb galaan oo oo baydhabo aan ku qabanno shir eh, steering committee oo ahaa kii labaadoo aan ku qabanno eh, kii eh, xalanlo aan ku qabanay kii eh, lagu qabtay kiisi labaadoo lagu qabtay magaalada baydhabo waxay ii tahay anigu farxad si gaar ah eh, guud ahaan dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa anigoo magaceeda ku hadlayo oo wasiirkeeda waxay ii tahay farxad waxaa mahad iskale allaha subxaanahu wa tacaala oo noo suurtageliyey inuu shirkan nabad nooga qabsoomo waxaa mahaddaasi alla ka sakow iskale wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka soomaaliya oo waqti badan geliyey inuu suurtagalo shirkan uu ka dhaco magaalada baydhabo Qaar ka mid ah wasiirada xanaanada xoolaha maamul goboleedyada dalka ayaa soo dhoweeyey shirka.
maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan caasimadda magaalada baydhabo ee ah xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed inaynu isugu nimaadno innagoo ka tashanayna aayaheenna innagoo aan halkan u nimid in mashruuca rice island livestock component bal projectkaasi in wixii ka qabsoomay iyo wixii challenges ah oo jira inaynu ka hadalno waana kulan loo baahnaa oo muhiim ah oo runtii een, muddo soo socday loo- in looga hadlo waxyaabaha caqabadaha iyo wixii qabsoomay iyo wixii dhiman iyo waxaan qaban doonno waa waa aadaa loogu baahnaa shirkan waa shir muhiima waqti badana la geliyey dowladii federaalka dowladihii federaalka iyo dowladda soomaaliya iyo dhammaan maanta la iskugu yimid Eh, waxaan rajeynayaa in wax miradhala ay ka soo baxaan waxaan sidoo kale rabaa inaan mar labaad u mahad celiyo raani wasiir eh, sandheere marka aad iyo aadaan wasiir eh, sandheere kaaga mahad celinayaa waa sharaf weyn ayay ii tahay inaan maanta shirkan qiimaha badan aan ka soo qayb galno ka jubbaland ahaan Een, mashruucan raisna waxaad moodaa in runtii marxalado kala duwan soo maray oo qeybo kala duwan la soo maray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa sheegay in shirkan uu muhiimad weyn u leeyahay xoolaha bacdu salaam een, aadaan ugu faraxsannahay mar labaad inaan maanta ilaahay uu noo suurtageliyey inaan ka daahfurno een, ee, inaan taladii magaalada baydhabo mashruuci rees looga hadlayay oo sanadkii soo bilowday wixii qabsoomay wixii dib u dhaca jiro iyo intaba inaan looga wada hadlo arrin aad ii farxad gelinaysa waaye insha allahu tacaala ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa insha allah wixii qabsoomayna in dee laga mahad celiyo shirkan ayaa marka uu soo idlaado waxaa laga rajaynayaa in la helo qodobo wax ku ool ah kuwaasi oo lagu hagi doono siyaasadda horumarinta xanaanada xoolaha